waa ninkaa weli ku nool xaqiiqi aan jirin oo u haystayna soomaaliya wadan tahay keliya marka waxaan ugu jawaabo oo kale oo runtii dee nin aan xaqiiq ku hadlayn sharaa'iga iyo dowladihiina ka been abuuraya marka been abuurro wax lagaga jawaabo maleh malaha wuxuu baahan yahay dhulkii soomaaliyeed ee ay baarlamankoodu iibiyeen inuu ka hadlo koonfurta ku taalley gobolka jubbada hoose badda takalen kuu sheegaya somalilan fikirka laylaa lama aqoonsana wax ka jira ma jirto somalilan aqoonsigu waa process maaha wax meel taagan waxaa jira defacto iyo dijuro somalilan defacta haysataa meel madax bannaan oo jirta oo xaqiiqa buu adduunka ula dhaqmaa heshiisana kii ugu horreeyey somalilan gasha maaha dowlada waaweyn ba la gashay dowladaha super powerka caalamka qaar la gashay tan uu isagu ka tirsan yahay soomaaliya lafteeda la gasho waxa uu kaga xadgudub kaga hor imanaya jabuuti acor heshiiskii labadii madaxweyne jabuuti ku wada saxeexeen ee ahaa inaan la siyaasanin waxa horumarkaa taa lafteedu ka hor imanaya marka heshiisyo badan bay gasho isagu somalilan meeluu awood ugu leeyahay sharciyana ma jirto inuu maxkamad tago